hooyooyinka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa gabdhahooda ku tarbiyeeya dhaqanka wanaagsan sida ixtiraamka dadka ka waaweyn shaqada guriga iyo waxbarashada iyo la dhaqanka bulshada waalidiinta soomaaliyeed ayaa kaalinta ugu muhiimsan ka qaata tarbiyada caruurta si loo helo jiil ku koray ku dhaqanka diinta iyo ixtiraamka dadka qaar ka mida hooyooyinkan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyay muhiimada ay leedahay tarbiyada caruurta iyo in la baro habdhaqanka wanaagsan in gabartii la baro akhlaaq wanaagsan oo lagu baro diintii waxbarashadii wadadii wanaagsaneed wixii loo geynayo iskuulka iyo dugsiga intaba waxaa waaye in horaa loo yiri gabar waxbarato oo bulsho waxbarato oo gabadhii haddii iskuul iyo dugsi intaba la geeyo diintii ayay baranaysaa waxbarashadii ayay baranaysaa maadii iyo diini intaba ayay baranaysaa oo adiga ku anfacaysaa dadkay anfacaysaa dalkay anfacaysaa hooyooyinka waxaan ku dhiirigelin lahaa in ay gabdhaha koriyaan caruurta intaba la koriyo diiradda la saaro gabadha oo wadada xun hooyadii ay gabadhii waaniso ama ay mar kastaba dhiirigeliso si aynan asxaab wanaagsan iyo wado qaldan intaba ay raaceen martaas gabadha waxay noqonaysaa gabar wanaagsan waxaan baraa siday dadka waaweyn ay hadalkoodii haddii ay kursiga u kacdo gabar wanaagsan ay noqoto dadka iyo dad bulshadaba intaba ay jeclaato tusaale markay waaninayaan ay hadal dhahayaan inay dhagaysato warkooda dadka waaweyn ixtiraamto ayna ku af celinin ee warka ay ka yeesho oo haddii ay qof oo ka weyn oo kaleeto even uu imaado inay ka kacdo dadka waaweynka ixtiraamto ay fadhiga u kacdo ayaan ku dhiirigeliyaa gabadheyda xitaa waxaan mar walka qaar ku dhiirigeliyaa siday haddii ifan ay noqoto hooyo ay caruurteeda u korsa lahayd akhlaaq wanaagsan bari lahayd sida aniga u baray ee wado toosan u bari lahayd hooyo ay gabar akhlaaqa noqoto
hooyooyinka waxa ay gabdhaha u tarbiyeeyaan inay gabar wanaagsan ugu soo baxdo way dhaqaalayan way barbaariyaan wiilasha si loo barbaarinin oo loo baahiyan gabadha in la tarbiyeeyo in la ilaaliyo ilaalin badanay u baahan tahay ujeedada aan u barbaarineynin waxawaayo inay gabar nooga soo baxdo wanaagsan tarbiyeysan anakumdaraado oo asturan gabar akhlaaq leh qur-aanka waxaa loo baraa inay noqoto gabar diinteeda barato diinteeda isku ixtiraamto